Magaalada Jowhar waxaa ka soconaya dhismaha wadooyinka xiriiriya xaafadaha Horseed iyo Hanti-wadaag kuwaasi oo ka muuqday burbur xoogan waxaana dhibaato ku qabay darwalada kaxeeya gaadiidka iyo mooto bajaajka cabdirasaaq cabdulaahi maxamed waxa uu ka mid yahay darwalada kaxeysa mooto bajaajka ee ku dhaqan magaalada Jowhar ayaa radio Isnaa ugu warbixiyey sida uu ugu shaqeeyo suuqa isla markaana soo dhaweeyay dayactirka ka soconaya qaybo ka mid ah wadooyinka magaalada wallaahi alxamdulilah waa dhismooyinkaas wallaahi aada ugu baaheen sababta dhan moota ahaan sababta wadooyinkii ebel way iska burbursanaayeen hadday noqoto dhanka waxsida horta aadta uligeed dhankan marka alxamdulilah waa wallaahi aada loo baanay hadda dhismahan waa mid horta loo baahay waa mida sabood galeen waa mida taageero waxaana si jecel hadda suu hadda uyaa jaag hadda lagu shubo waxaan jecelahay laamigi madow ina saaro taas insha allah kusugina wallaahi saame horta way nagu hesheen maalmaha kuwooda laamida shaqeynaya qabanaya sida qabada kuwooda waxaa kamid ah maalmaha ugu horeeyey sababta waa kudhib kabna sababta waa laamigi anoo u baahan kushaqaysaleen xaafadii haddana kalkiishidooda iska badan waxakuusiyodan waxa uu soo ilma dhankan iyo qoresaadka sababto inaad badnaa dhankan mumsaaka ka shaqeeya meesha fakiridka meesha malay waayo mumsaakii markaa ubaanta kala soo aad meel soo martamaan luqmanki asomad luqmanku waa iska xiriyin maalma u wareegsan aan un caqabad anaga istibis hadda alxamdulilah dowladda wadooyinka waa furiyey wallahi maanta iyo shalay wallahi difference weyn awdheeyo shal waxaa laamiyadii bubura la jiri maanta alxamdulilah kad waxaa waaye mootada waxaa waaye laasta marsha marsha ugu dambeysaa geeyey marka walaad alxamdulilah untaas uun dowladda ku taageerinaa shalay shaqadaskeedi maanta difference weyn udhexeeyo sababtoo ah shalay beledkii waxaa moodaawo movement noolahay maanta laakiin beledkii waxaa moodaawo sanadka laba kun labaatan afarta bilishii ugu dambeeyey sida november iyo december iyo bishii october ku horeysay september waxaa moodaawo beledka indhaa isku hayay haddana lamid waa beledka waxaa waxaa moodaa inuu indhaa isku hayo movement ilaa ma jiro allahi shaqadaas waxaa sababtaan waan isleecayn habda dinaaraayin ka hadlo sida tuulooyinka hoos yimaado kale oo fatahaa ka jiro ma socolaada ka jiro wallahi way jiraan gabaarayaasha dinaamid horta shaqada ay dhamaato inday noqoto madaxda ama dadka shaqada wata xabaa ku dirlay askari jiifna usuulo sababtoo ah waxaa iska dareemi kartaa mootooyinkan isugu jiraan qaaya bareeglen qaaya bareeglen powertana sidoo kale marka waxaa aniga oo fariina u dira inay micnaha ay askari jiifa si yuqaan ama dhagaxan dharka badan la dhigaayo hadba qofka soo yaqaano markaas in la dhigo
si kastaba ha ahaatee waxaa xilligan heer gabagaba ah maraya dayactirka wadooyinka xaafadaha horseed iyo hanti-wadaag ee magaalada jowhar